بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام الإقرار qirashada axkaamteedii ayuu u fasal yahay halkan sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu uga hadlay qirashada qofku xuquuqda uu qiranayo iyo aqsaamta sharcigu uu qeybiyey iyo shuruudaha qirashadu ay iska leedahay waalmuqaru bihi shayga la qirayo darbaani laba qaybood xaqullaahi ilaahay xaqiisii waye tacaala ku ahay iyo waxaqul aadamiyi iyo ruuxii bini aadamiga ahaa xaqiisii sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu u qeybiyey xuquuqda qofku uu qiranayo laba qaybood xaq bini aadam inuu qiranayo ama xaqullaahi inuu qiranayo labadaa kama baxayo xuquuqda qofku uu qiranayo waalaslu fii mashruuciyati aliqraar qowluhu tacaala iqraarka in sharcigu uu jideeyey waxaa asaas iyo asal u ah qowlka ilaahay jalla sha'nuhu uu yidhi kuunuu ahaada qawaamiina kuwa taagnaansho badan bilqisdi cadaaladda u taagan shuhadaa'a kuwa markhaati fura noqda lilaahi liajli illaah ilaahay dartii kuwa u markhaati fura noqda walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu calaa anfusikum markhaati furkaasi naftiinnaba ha noqdo xataa idinkuba aada isku markhaati furtaan marka qofku inuu naftiisa ku markhaati furo macnaha lagala jeedo waxa weeye waa aliqraaru calaa nafsihi waa inuu naftiisii xuquuq uu ku qiro ayaa ilaahay kala jeedaa subxaana waalmuqaru bihi shayga la qirayo darbaani laba qaybood xaqullaahi ilaahay xaqiisii wayo tacaala ku rahaye xuquuqda ilaahay waxaa ka mid a ka xaddi shurbi alkhamri qofku tusaale ahaan wuxuu leeyahay waxaa laygu leeyahay xuduud oo khamre ayaan soo cabayuu leeyahay yacni ha lay jeedlo oo afartankii karbaash ha laygu dhufto ayuu leeyahay waa xaqullaahi waxaa kaloo ka mid ah xaddu zina oo tusaale ahaan qofku inuu yidhaaho oo kale intuu maxkamaddii horteedii yimaado zinan soo galay inuu yidhaaho ee xuquuqdii halayga oofiyo xuduuddii halayga oofiyo inuu yidhaaho waxaa kaloo ka mid a xaddu sariqa waxbaan soo xaday inuu yidhaaho gacantii halayga jaro inuu yidhaaho anwaacdaasi waa xuquuqda ilaahay oo qofku uu qiranayo wa xaqul aadamiyi aadamiga xaqiisii wey xaqa labaad ee isagana uu ansaxayo in la qirto waa xuquuq bini aadam qofku inuu qirto maalan qisaasaa laygu leeyahay inuu yidhaho qofaan dilay ama qofaan dhaawacay inuu leeyahay ama daynaa laygu leeyahay oo qofkaa dayn ayuu igu leeyahay ama hebel waxbaan ka dhacay oo intaasoo hanti iyo lacaga ayaan ka dhacay inuu leeyahay fa xaqullaahi ilaahay xaqiisii tacaala ku rahaaye yasixu rujuucu laabashadu way ansixi fiihi fii xaqillaahi xaqa ilaahay dhexdiisa lagu laabto can iliqraari qirashadiina laga laabto bihi bixaqillaahi la qiray sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah ullahu tacaala xaqa ilaahay qofku markuu qiray oo maxkamaddii horteedii uu ka qiray waxaa sharcigu u ogol yahay inuu dib uga laabto shaygu marba hadduu yahay xuquuqda ilaahayba hadduu ka mid yahay maxkamaddii horteedaba ha ku qiro hadduu doonayo wuxuu sharcigu fasax u siiyey xuquuqullaahi in laga laaban karo qirashadoodii maxaa yeelay taas waxaa tusinaya xadiiskii tirmidi uu warinayey maa jaaءa fii qisati rajmi maacizin ninkii maaciz la dhihi jiray oo dhagaxa lagu dilay qisadiisii annahu lamaa wajada ninkani markuu helay masa alxijaara dhagaxda taabashadoodii markuu helo dhagaxdii ay xanuunjiyeen yani waa nin soo sinaystay oo horena guur usoo maray oo nabigu uu ku xukumay salى اllahu calayhi wasalam in dhagax lagu dilo marka dhagaxii markii lagu bilaabay oo kulaylkii uu taabtay farra wuu cararay markuu xanuunsaday ayuu cararay fa adrakuuhu dadkii way daba galeenoo warajamuuhu way rajmiyeenoo dhagaxay ku tuureen wa ukhbira bidaalika rasuulu ullah rasuulka ilaahayaa loo sheegay salى اllahu عalayh wasalam faqaala rasuulku salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi hallaa taraktumuuhu maxaad isaga day weyseenuy yani wuxuu kala jeedaa nabigu salى اllahu عalayh wasalam waxaa dhici kartay inuu doonayey markuu cararay inuu xaqii uu ka laabto xaqii inuu ka laabto inuu doonayey ayaa dhici karta waa zino xuquuqda ilaahay ka midta zinadii uu galay inuu ka laabtay ayaa dhici karta walidaalika nin sidaas oo kale saxaabi ah oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi hortiisii ka qirtay zine ka qirtay ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi lacallaka qabalta lacallaka lamasta waxaa dhici karta gabadha inaadan ka sinaysan ood dhunkootay ama aad taataabatay oo xuduudda aysan weli waajib kugu noqon markaasuu ninkii yidhi maya taabasho rasuulka ilahi hawsha waa ka weyntahaye xadkii weynaa ayaan galay markaa kabacdiuu yidhi nabigu xuduudda ha laga oogo sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu u sarbeebayey lacallaka qabalta lacallaka lamasta markuu dhahayey yacni inuu isaga laabto iqraarka xaqa qirashadiisa walidaalika qaadiga waxaa loo suneeyaa xuquuqullaahi haddii hortiisa qofku uu ku qiro inuu u sarbeebo ka laabasho uu ka laabto inuu u sarbeebo laakiin uma caddaynayo uma caddaynayo ma dhahayo qaaligu ka laabo xaqa ilaahayood qiratay uu u sarbeebi sida nabiguba uu sarbeebay sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu ku yidhi lacallaka qabalta lacallaka lamasta uu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam faxaqullaahi ilaahay xaqiisii tacaala ku raha yasixu waxaa ansaxaya arujuucu laabasho fiihi fii xaqillaahi xaqillaahi dhexdiisa lagu laabto can iliqraari qirashadii laga laabto bihi bixaqillaahi in la qirtay waa laga laaban karaa lianna xaq allaahi mabniyun cala alcafwi waalmusaamaxa xaqa ilaahay sharcigu wuxuu leeyahay waxaa lagu dhisay cafin iyo musaamaxo ayuu ku dhisan yahay xaqa ilaahay marka qofku intuu qirtay wuu ka laaban karaa markaa ka bacdi wa xaqul aadamiyi ruuxa bini aadamiga ah xaqiisii laa yasixu rujuucu laabashadu ma ansaxayso fiihi fii xaqi ilaadami xaqilaadami dhexdiisa kuma ansaxayso laabashadiio can iliqraari qirashadii laga laabto bihi bixaqi ilaadami la qirtay saasay u kala duwan yihiin labada xaq xaqullaahi iyo xuquuqda bini aadamiga saasay u kala duwan yihiin oo waxa weeye xuquuqda bini aadamka marba hadduu qofku qirto kama laaban karo hadduu yidhaaho maalan qofkan anigaa ka dilay aabbihiisaan dilay hooyadiisaan dilay walaalkiisaan dilay oo sidaa uu u qirto inuu yidhaaho maya beenaan sheegayo waa ka laabtay ma laga yeelayo marba hadduu qirto xaq bini aadam ama maalan wuxuu yihi qofkani lacaguu igu leeya intaasoo kun oo dollar ayaa qofkani aan ka dhacay ama aan ka daynsaday wuu qirtay kabacdiu haddana wuxuu yidhi beenaan sheegayo lagama yeelayo xaqa bini aadamiga marba haddii la qirto lagama laaban karo lianna xaqa alaadamiyi mabniyun cala almushaaxati waalbukli xaqa bini aadamka waxaa lagu dhisay bakhiiltinimo iyo ad adaygaa lagu dhisay xaqa bini aadamiga marka xaq bini aadam oo la qirtay ma bannaano mana ansaxayso in laga laabto wa taftaqiru way dhibaatootaa sixatu liqraari qirashada ansixiddeedii ilaa halaadi sharaa'ida saddex shardiyay u baahan qirashada markay ansaxayso marka adiga aad wax qiran kartid oo ama xaq ilaahay ha noqdo ama xaq bini aadam ood qirayso ha noqdo waxay u baahan tahay saddex shardi albuluuqu qaangaar qofku inuu qaangaar yahay qofka wax qiranayo oo hadalkiisa loo qabanayo oo iqraarkiisu muctabar noqonayo waa inuu qaangaar yahay shardi wey maxaa baxay hadduu saqiir yahay saqiir hadduu yahay muctabar ma aha hadalladiisu maantao dhan hadduu leeyahay xaqaa laygu leeyahay oo daynaa laygu leeyahay iyo intaasoo maaragtahay xuquuqahaa laygu leeyahay waxaa uu leeyahay muctabar ma aha walow biidni weliyihi ay weliba kutubta fuqahadu yidhaaha walow biidni weliyihi weligiisii xataa ha u idmo saqiirka oo ha yidhaha anaa kuu idmaye qiro anaa kuu idmaye qiro ha yidhaaha xataa haddii weligiisa u idmo qofkii mas-uulka ka ahaa hadduu u idmo saqiir waxaa weeye muctabar ma aha maxkamad iyo qaadi iyo meel kasta oo la horgeeyo qirashadiisa sharcigu waxba kama soo qaaday walcaqlu garashadiina waa shardi waxaa kaloo shardiga qofku inuu caqli leeyahay hadduu iska waalan yahay qof waalan hadduu yahay laa yasixu iqraaru lmajnuun qof majnuuna iqraarkiisu muctabar ma aha walikhtiyaaru doorashadiina waa shardi waxaa kaloo shardi ah qofku inuu ikhtiyaarkiisa uu ku qirto oon la khasbin haddii maxkamaddu ay garaacdo oo qaaligu yidhaaho ka dhaliya waxaan wuu qiran waayee ka dhaliya sida mararka qaarba maxkamadaha qaarkood ay samaynayaan ka dhaliya la leeyahay ha laga dhaliyo oo qofkii koronto lagu qabanayo oo qofkii la ciqaabayo oo qofkii maaragta ciqaab uusan taxamuli karin markuu arko uu leeyahay haa waxaas anigaa sameeyey qofkaa hebel anigaa dilay xuquuqdaas waa laygu leeyahay iqraarkaasi waa baatil ma ansaxayo leannu shuruudda iqraarka waxaa ka mid ah qofka caqligiisii oo jooga oon la khasbin waa inuu wixii qiro shardigu leannu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii wuxuu ku tilmaamay abu hureyre laga warinayey in allaha tajaawaza liummatii maa tuwaswisu bihi suduuruha ilaahay ummaddeyda wuxuu u dhaafay wixii qalbigooda uu ku waswaasinayo oo weli aysan ku hadlin maa lam tacmal bihi haddaysan samaynin ummaddu ou tatakalam bihi ama aysan ku hadlinin wama stukrihuu calayhi wixii ummaddeyda lagu khasbana ilaahay waa u dhaafay buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam marka ikraah hadduuba yahay oo lagu khasbo oo laga dirqiyo qofkani xuquuqdan inuu qirto ma ansaxayo iqraarkaas wain kaana hadduu yahay almuqaru bihi shayga la qiranayo bimaalin hanti hadduu yahay uctibira fiihi maalka dhexdiisa waxaa laga fiirin shardun shardigaasoo raabicun afraad shuruudihii saddexda ahayna meesha isaga waa laga fiirin maalka laakiin mid dheeraadaha jira shardi afraad wain kaana almuqaru bihi shayga la qiranayo bimaalin maal iyo hanti hadduu yahay uctibira fiihi maalka dhexdiisa waxaa laga fiirin shardun raabicun shardi afraada laga fiirin waxa qofku uu qiranayo hadduu maal yahay saddexdiina waa la fiirina haddaanu soo marnay oo qofku inuu yahay qof qaangaara inuu yahay inuu caqli leeyahay iyo inuu ikhtiyaarkiisa ku qirto saddexdiina waa shardi afraad ayaa maalka loo shardi wahuwa shardigaas afraad arushdu ay salaaxu lmaal waddiin arushdu wanaag w wanaagga maxaa lagala jeedaa salaaxu ddiin walmaal waa inuu diintana ku toosan yahay maalkana wax fiican uu ku adeegsanayo hantida ilaahay uu siiyey haddii qofku uu maal qiranayo oo uu leeyahay daynaa laygu leeyahay hebelaan maal ka qaatay wax maalaba hadduu qiranayo waxaa shardi ah saddexdii shardi oon soo marnay lagu siyaadin rushdi wanaag salaaxu ddiin walmaal waa inuu diintana ku fiican yahay maalkana uu ku fiican yahay oo maalka uu ku fiican yahay waxaa lagala jeedaa tasarufka maalka waa inuu hagaajin karo ama hadduu maalkiisa ku iibsanayo waxyaalo xaaraan ah khamruu kusoo iibsanahaya waa ku sinaysanahaya sigaaruu ku cabahaya jaaduu maaragtaah ku iibsanahaya xoolihii xalaasha ahaa qofkaa waanu soo marnay istilaaxa sharciga magaciisa waxaa loo yaqaanaa safiih wasafiihu laa yasixu iqraaruhu bimaalin safiiha haddii uu maal qirto isaga ma ansaxayo marka hadduu maal qirto la yidhi maxaa baxay ama aliqraaru biاdalaaqi waاnnikaaxi fahuwa saxiix safiihu hadduu qirto dalaaq oo kii safiihahayo maalkaba aan ku fiicnayn ayaa wuxuu yidhi islaanteedii saddex dalaaqaan ku furay waa la maqlahay waa qirta waa loo qabanahay waa loo qabanaya arrimaha kale dadku kala mid yahay laakiin maalka yacni meesha uu ka hadlaysan yahay waa maalkii meesha cillada uga jirto waa hantida marka iqraarka safiiha maal uu qirto ma ansaxayo ama arrimaha kale hadduu qirto oo yidhaha gabadhan anigaa qaba saa hadduu qirto waa laga yeeli gabadhan waan furay xaaskaygii waan furay waa laga yeeli waxaasoo dhan waxa laga diidayo kaliya waxa wey aliqraar bimaal maalka qirashadiisa taas wey waxa laga diidayo oona ansaxayno laakiin mas'aladan see la yeeli hadda casrigeennan sufahadu way badan yihiin ilaa hadda kitaabku wuxuuna leeyahay qofka safiiha safiihana markii hore waxaanu kusoo dabdinay waa qof maalkiisii uu isticmaalaya karaahiyo ama xaaraan xataa karaahiyadu way ku jirta oo qofka way ka dhigaysay safiih dabdigii fuqahada ay ku dabdiyeen see la yeeli marka sufahada hadda waa iska badan yihiin ilaa kuwa jaadkii cunayo sigaarkii iska cabayo oo waxay doonaan iska samaynayo xalaal iyo xaaraan maalkoodiiba isaga iibsanaya ayaa jiree kuwaasi maanta hadday yimaadaan oo adigoo sheekh ay ku yimaadaan ama dad akhyaara ay u yimaadaan oo yidhaahaan hebel maalu igu leeyahay ma waxaa la leeyahay uctibira fiihi shardun raabicun wahuwa rushdu marka hadalkaaga ma yeelayno miyaa la leeyahay sufahaada hadda xilligan joogo masaladaa horena waan uga soo hadalnay masaladaas horena waan uga soo hadalnay sufahada hadda xilligana joogo maadaama uusan hadda jirinin safiih maxjuur ah ilaa safiiha wuxuu u qaybsamaa laba qaybood horan waan u qaadanay laba u qaybsamaa safiih maxjuur iyo safiih muhmal safiihulmuhmal waxaanu kusoo tilmaanay waa safiiha meel dowlad xoog leh oo xukunkii sharciga dhaqan gelinaysa aan ka jirin safiih ku dhex nool oo cid xayiraysa aysan jirin waa sufahada hadda waddankeenna ka buuxa oo kale sufahadaas waddankeenna ka buuxa magacooda islaamku wuxuu u yaqaanaa السفيه المهمل ولذلك يعتبر إقرارهم بمال والله أقبلها يدي مال قرتان كواس سفيه الشيخ وكشا كان يوا سفيه وليه رشدي الله شدن وليه هدو مال قرنيو والسفيه المحجور ومد دولة حيرتيو لكن مد كان هذا مهمل كالسكيرة ومال والبا اسكت بوده هيو مراكب اسكسو دكسني kan hadduu yidhaaho hebel daynu igu leeyahay intaasoo kunu daynahu ninkan igu leeyahay waa laga yeeli diiwaanka loo qori waa loo qori iska keenaa laleeyahay adigaa qartay iyo daynka marka safiihaasaa labadaa loo kala qaadiyo maxjuur iyo muhmal mid kitaab ka sheekeynayo waa safiih almaxjuur ama safiihu lmuhmal wahuwa alkahiiru fii casrina fayuqbalu iqraaruhu bimaalin wagayrihi ila wax xayiraya ma jiraan hadda dowlad xoog leh oo xayirayso ihmaalinayso ixjaar ku ridaysa ayaan jirin waidaa aqara hadduu qirto shaksigu bimajhuulin waxaan la garanayn oo laga jaahil yahay hadduu qirto ruujica ilayhi ruujica waa loo laabtaa ilayhi shaksigii rujica ilayhi shaksigaa dib loogu laabtaa fii bayaanihi bayaani اlmajhuul majhuulka caddayntiisii isagaa la weydiina oo dib loogu laaban oo laleeyahay caddeen maxaad kala jeedaa majhuulka masaladan sheekh wuxuu kala jeedaa raximah اllahu tacaala wax majhuuluhu qirtay wax majhuula ayuu qirtayoo wuxuu yidhi maalan fulaanu calaya shay-un hebel shay uu igu leeyahay yidhi shay uu igu leeyahay war haddee wax walbaahi waa shay oo kitaabkani waa shay oo qalinka jeebka ugu jira waa shay oo dharku waa shay oo lacagtu waa shay wax walba waa iska shay fulaanu calaya shay-un hadduu igu yidhaaho waxaa la leeyahay fasir maxaad kala jeedaa shayga shayga maxaad kala jeedaa ayaa la leeyahay wuxuu marka isagu uu ku fasiro ayaa loo qabanaya iqraarkiisa hadduu yidhaha shaygan waxaan kala jeeday toban doolaraan kala jeeday boqol doolaraan kala jeeday kun doolaraan kala jeeday wixii markaa uu ku fasiro ayaa markaas laga aqbali waidaa aqara hadduu qiro bimajhuulin shay laga jaahilaya hadduu qiro rujica ilayhi shaksigaa loo laabtaa fii bayaanihi bayaani اlmajhuuli majhuulka caddayntiisa isagaa la leeyahay fasir wayasixu waxaa ansaxaya alاstihnaau soo reebiddii way ansixi fi liqraari qirashada dhexdeeda in lagu soo reebo way ansixi idaa waqtigiiu ansixiyoo wasala shaksigu hu ay listihnaaa soo reebidda hadduu la xiriiriyo bihi bilmustathnaa minhu mustathnaa minhuga hore uu wax ka soo reebayo hadduu la xiriiriyo soo reebiddu waa ansixi wuxuu kala jeedaa sheekhu raximah llahu tacaala masaladan masaladan iqraarkii aanu ku dhex jirno waxaa ku ansaxaya istithnaa istithnaa waxaa weeye waxbuu qirtay markaasuu wax ka soo reebay oo maalan wuxuu leeyahay lahu calaya mi-atu doolar ilaa cishriina boqol dollar uu leeyahay labaatan dollar maahane waa saxiix meeqaa lagu yeelanaa qofkaa siddeetana lagu yeelo lahu calaya mi-atu dollar ilaa khamsiina boqol dollar uu igu leeyahay konton maahane waa sax saxiix meeqaa lagu yeelaa markaa kontona lagu yeela marka istinaha saasuu kala jeedaa sheekhu raximah llahu tacaala ilaa istinaha axkaamtiisu waa caam oo way ballaarantahy oo dalaaqiyuu kalaa dalaaqiyuu geli oo iqraarkuu geli meelo badan oo abwaab fara badan ee fiqiga ka mida ayuu istihnuhu galaa isagoo dalaaqii galay tusaale ahaan waxaa ka mida qofku inuu yidhaaho dallaqtuhaa ثalaaثa ilaa hintayni wuxuu leeyahay tusaale ahaan xaaskii aan qabay saddexaan ku furay laba dalaaqa maahan waa saxiix meeqii ku furmi marka hal dalqii ku furmi marka mas'aladan istitnahani waa mas'alo caam ahoo abwaabta fiqiga inta badan way gashaa inta badan way geli oo dalaaqii iyo iqraarkii iyo way geli wa huwa iqraarku fii xaalati sixati wa huwa iqraarku fii xaalati sixati caafimaadka xaaladiisa xaal qofka uu ku sugan yahay walmaradi xanuunka xaaladiisa xaal uu ku sugan yahay sawaa-un isla mid wo qofka ama ha caafimaad qabo ama ha xanuunsanaado waa isku mid waa la aqbalaya iqraarkiisa haddiiba shuruuddii lasoo hormaro shuruuddii aanu soo marnay haddii laga helo oo qofku uu yahay qof qaangaara oo caqli leh oon la khasbin uu yahay waa mar walbaba ama ha xanuunsanaado ama ha caafimaad qabo waa isku mid waa isku mid waxaa lagala jeedaa maalan qofkan intuu caafimaad qabay wuxuu u qiray maal oo wuxuu yihi qofkani kun dollar ayuu igu leeyahay uu yihi wuu xanuunsaday markuu xanuunsaday ayuu qof kale haddana wuxuu u qoray qof kale wuxuu yihi kun dollar waa hiblana igu leeyahay isagoo xanuunsan labadii qofoodoo qofna isagoo caafimaad qaba uu kunka u qiray qofna isagoo xanuunsanayo uu kunkii u qoray qof qofka kale laga hormarinayo ma jirto waa isku xuquuq kana kunkiisa waa la siinaa kana kunkiisa waa la siina maahane ma la dhahayo qofkan isagoo caafimaad qabo wax u qirayo kana ha la hormariyo kana ha la dibdhigo markuu qirayo yani wax u qirayo waa xanuunsanaayo waa isku mid saasuu kala jeeda sheekh labadooda isku mid faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara fii axkaami alcaariyati caariyada axkaamteedii ayuu u fasaliya sheekha halkan wuxuu uga hadli caariyada iyo axkaamta ay iska leedahay wa kullu maa shay kasta shaygaasoo yumkinu uu suurtogel yahay alintifaacu ku nafcin bihi shayga in lagu nafciyo ay suurtogal tahay maca baqaa'i caynihi shayga cayntiisa iyo daatadiisa baaqi noqoshadiisa micigiisana lagu nafcin karo jaazad icaaratuhu shaygaas caariyeyntiisu way bannaantah idaa kaanad manaaficuhu shayga manaaficda laga guranayo aahaaran raadad hadday tahay wax raadadaho aan la arkayn hadday tahay sheekha raximah ullahu tacaala axkaamta caariyadu ka hadlayo wuxuu leeyahay wa kullu maa shay kasta shaygaasoo yumkinu uu suurtogal yahay alintifaacu ku nafcin bihi shayga lagu nafciyo wax kasta oo bini aadamku ku nafciyo oo sharcigu ogol yahay in lagu nafciyo maca baqaa'i caynihi shaygaas cayntiisa iyo daatadiisa baaqi noqoshadiisa micigiisana lagu nafcinayo jaazad icaaratu shayga caariyintiisa way bannaanta wax walboo sharcigu banneeyey in lagu nafciyo oo haddana markii lagu nafciyo wax ay ka soo harayaan waa la iscaariyin karaa maalan kitaabkii aada akrisanaysay aa ka mid a kitaabkan waxaad leedahay hebelow waan ku caariyey maalmo soo akhriso soo hayso kabacdina igu soo celi dharkiyaa ka mid a gawaaridiyaa ka mid a gurigaagiyaa ka mida oo qof aada caariyeynaysa wax kastoo sharcigu ogol yahay in lagu nafciyo qof waad caariyeyn kartaa leanna bini aadamku waa isku baahan yahay bini aadamkii wuu isku baahan yahay marka caariyadaasi saxiix wey marka sheekh raxima ullahu tacaala wuxuu yidhi maca baqaa'i caynihi shayga markii lagu nafciyo waa in cayntiisu ay baaqi noqonayso maca baqaa'i caynihi la yidhi maxaa baxay raashinkii oo kale caariyadiisu ma ansaxayso qof haddaad tidhaaho raashinkan waa ku caariyey hadde raashin haddaad caariyeyso raashinkii uu cuno maxaa soo haray waxa waxaa la doonay markii la isticmaalo in wax ka soo haraya walidaalika sheekhu wuxuu ku yidhi idaa waqtigii kaanad manaaficuhu shaygaas la iscaariyeynayo manaaficdiisu aahaaran raadad markay noqoto raadad raadad maxaa lagala jeedaa yacni manfacada laga helayo oo shayga laga isticmaalayo waa inay tahay manfaco aan loo jeedin wax raadadaho aan la arki karin waa inuu yahay wax laga isticmaalayo shayga maalan kitaabkan adiga markii lagu caariyeeyo kitaabkii waad soo akhrisatay waxbaad ka fahamtay cilmiyaad ka baratay laakiin cilmigii wax loo jeedo ma aha waxaad baratay ood ka fahamtay waa wax raadada wey oo macnawiyaad wey macnawiyaad wey laakiin raashinkiioo kale haddaad tiraa qofka waa ku caariyey raashinka waxa aad uga nafcinayso maxay yihiin raadad maahan wax loo jeedo wax cuntada inta ku shubatid afka aad ka buuxsanayso wax loo jeeda la arkayo somaali marka shayga waxaa shardigu sheekhu kuleeyahay la iscaariyeynayo manaaficda laga guranayo waxaan la arki karin oo aahaara waa inay tahay watajuuzu lcaariyatu caariyadu way bannaan tahay mutlaqatan xaal ay tahay iyadoo la idlaaqay oo wax waktiga aan qofka loo sheegin wamuqayadatan xaalay tahay mid lagu xiray bimuddatin muddo lagu xiray labada way ku bannaantay caariyada waxaa bannaan iyadoo mutlaqa qofkii waxaa tidhi gaarigan waan ku caariyeeyey kitaabkan waan ku caariyeeyey waktina ma sheegin yacni usbuucan ku caariyeeyey bilan ku caariyeeyey ma dhihin waa saxiix haddii muddo aada qofka ku xirto caariyada aada caariyeysana iyadana waa saxiix waxaa tidhi acartuka haadihi sayaara shahran gaarigan waxaan ku caariyeeyey muddo bila waa sax wey labadaba way ku ansixay caariyada caariyada waxay ka mid tahay cuquudda jaa-isatu darafayn ah cuquudda jaa-isatu darafayn ayaa sharcigu ku tiriyaa yacni cuquudda jaa-isatu darafayn waxaa lagala jeedaa labada qofba kuma khasbana inuu heshiiskii kusii baaqi noqdo qof walba uu ka bixi karaa xilliguu doono maalan qofkan gaarigii waad caariyeysay kitaabkii aad caariyeysay gurigaad caariyeysay war waa ka laabtay isi caariyoo dhan ba hawsheeda waan ka laabtay isi waad dhihi karta isaguna wuu ka laaban karaaho caqdigii heshiiska kuma khasbana inuu kusii baaqi noqdo oo wuxuu dhihi karaa isaguna kitaabkii aad caariyeysay waaba ka baxaya qaado kitaabkaaga waa cuquudda waxay ka mid tahay labada qofba uusan ku khasbanayn oo qof walba markuu rabo uu ka bixi karo wahiya caariyada madmuunatun waa la damaanaa cala almustaciiri ruuxii caariyeystay dushiisaa lagu damaani biqiimatihaa caariyada qiimadeeda ayaa lagu damaani yowma talafihaa caariyada talafkeedii talafka yacni waa baabi'i maalintii ay talaftay oo baabi'aysay maalintaas qiimaha ay joogtay ayaa lagu damaani wuxuu kala jeedaa sheekhu raximah allahu tacaala masaladan caariyada sideedaba haddii gacantaada ay ku baaba'do waa lagaa rabaa madmuuno wey waxaana lagugu qiimeynaa maalintii ay gacantaada ku baaba'day caariyadaasi qiimaha ay suuqa ka joogtay qiimaha ay suuqa ka joogtay ayaa lagu damaanay maalan qofkan gaariyaad ka caariyeystay ama kitaabaad ka caariyeysatay kitaabkii wuu dayacmay gacantaadu ku baaba'ay gaarigii wuu dayacmay gacantaadu ku baaba'ay gaarigi waxaa la leeyahay maalintii uu dayacmayey maalintaas imisuu suuqa ka joogay kitaabkii waxaa la leeyahay maalintii uu dayacmayuu talfayey imisuu ka joogay suuqa ayaa laleeyahay adaa damaanay laakiin isticmaalkii isticmaal qofku uu kuu fasaxay haddii isticmaalkii sababtiisii uu shaygii ku baaba'ay laguma haysto maalan qofkani wuxuu ku caariyeeyey maruu ku caariyeeyey maradeyda waan ku caariyeey waxaad ii caariyeystay inaad labisato maradii waad xiratay waad labisatay maradii muddo markaad haysatay korkaagii ku baaba'day waa dhammaatay caariyadaasi ma damaanaysa leannahu isagaa kuu fasaxay isticmaalkii uu kuu fasaxay ayadan adigu ku samayna waxaad guduba labisuu ku yidhi waad labisatay muddo dheer kabacdi maradii korkaagii ku baaba'day ma damaanaysa taasoo kale haddii isticmaalkii lagu yacni idmay haddii shaygu uu ku baaba'o ma damaanaysa faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami alkasbi boolida iyo dhaca axkaamtiisii ayuu u fasal yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadlay boolida sharcigu axkaamta uu sameeyey boolida ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa alistiilaac calaa xaqi اlgayri dulman wacudwaanan alistiilaac calaa xaqi اlgayr waa xuquuq adigu aadan iska lahayn oo dad kale ay leeyihiin inaad qabsatid dulman wacudwaanan aad ku qabsatid yacni adigoo dulmi kala jeeda oo qofkan inaad u xafidayso ood u haynayso adigoon kala jeedin laakiin dulmi kala jeeda inaad xaqii qaadato waxaa la yidhaahaa kasbi ayaa la yidhaha wuxuuna ka mid yahay kasbigu min akbar اlkabaa'ir dembiyada kuwa ugu waaweyn ayuu ka mid yahay wa min akbari dulmi dulmiga bini aadamka la dulmiyo kuwa ugu waaweyn ayuu ku jiraa qof xuquuqdiisii inaad booliso walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu lacnaday dadka daalimiinta ah alaa lacnat ullaahi cala adaalimiin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala lacnadda ilaahay daalimiinta dushooda allah yeelo qasbiguna waa dulmiga noocyada ugu waaweyn ayuu ku jira waxaa jiray xadiis bukhaari uu saxiixiisa ku warinayo xadiiskii midcam saxaabiga la dhihi jiray midcam wuxuu ka mid ahaa dadkii ka dagaalamay dagaalkii khaybara dadkii ka dagaalamay sanadkii toddobaad ee taariikha hijriga ah dagaalkii markii la galay midcam wuxuu arkay maro qurux badan maro qurux badan xoolihii yacni gaalada yahuudda laga qhaniimaystay oo muslimiinta dhano ay shirko ku ahaayeen oo uu doonayay nabigu inuu qaybiyo sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayuu wuxuu ku arkay maro qurux badan maradiiuu qaatay oo meel gooniya uu ku qarsaday midcan dagaalkiiyaa socday dagaalku sidii u socday dagaalkiiuu ku geeriyooday midcan markaasa saxaabadii waxay ku yidhaaheen hanii-an lahu shahaada ninkan waxaan ugu tahniyadaynaynaa shahaaduu gaaray waa shahiid waa u tahniyadaynaynaa nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi kalaa ina alburdata alatii qad qallahaa lam tusibha almaqaasim yowma khaybara latashtacilu calayhi naara wuxuu yidhi ninkaasi waa ahlu naar buu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam maradii uu meesha ka qaatay xoolihii aan la qaybinin iyo xuquuqdii mushtaragga ahaa maradii uu ka qaatay ayaa dab looga dhig yiri lagu cadaabay qabrigiisa cadaabulqabri looga dhigay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxaa kaloo sidaasoo kale nasaa-i uu ku wariyey kitaabkiisa sunanka ah oo qiso uu ku wariyey maalin maalmaha ka mid ah nabigu sala allahu calayh wasalam isagoo usoo degdegaya salaada maqhribka ayuu qabri soo ag maray rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasuu ku yihi rasuulku sala allahu calayh wasalama uffin laka uffin laka qurun iyo qurun uu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam nin saxaabiyo nabiga la socday sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nabigaan weydiiyey oon ku idhi maxaad kala jeedaa yacni qurun aad nabigu aad tiri sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi meeshan hebela ku aasan qolan u diray oon idhi sadaqada ka soo aruuri hal maro ayuu meeshii kala dhex baxay sadaqadii oo u qarsaday maradiiyaa qabriga looga cadaabayaa han maqlayaa qabrigiiyo qarmuun iyo ur iyo cadaab looga dhigay ayaa ilaahay u tusiyey sidaasaan uffin laka uffin laka uu yihi qurun allah kuu rid marka qabriguu ku urayaa oo qabriguu ku gubanaya oo qabrigaa lagu cadaabi qofka khiyaanada iyo qasbiga iyo boolida sameeya walidaalika qof walibaahi inta muddada yar oo maalmaha yar ee la nool yahay oo adduunyada lagu nool yahay ha taxadaro xuquuqda bini aadamka ha laga taxadaro qofka xuquuq bini aadam ay ku maqan yihiin waa sun ku maqan maalinayna qarxi doontaa suntaas maalinay kugu qarxi haddaad laba maalmood aada isleedahay xoogaa caafimaad beenbeena aad yacni adigu uu ku sirayo maalinaa caafimaadku qarxi doonaa oo cudur uu isku bedeli doonaa aadan ka kicin maalinaa dhalanteedkan adduunyadu ay soo xirmi doontaa iyo filimkan iska khayaaligaah ee beenbeenta ah maalina albaabka adduunyada lagaa xiri doonaa sida dadka dhanba looga xirayo oo lagu wadi doonaa maalintaasoo aysan ahayn maalin aad dib usoo laabanayso marka waxaa weeye meeshan waxaa lagu noolaanayo waa wakhtiyo saacado iska kooban oo saacad walba cumrigaaga ka soo tagta ay cumrigaaga ka jaran tahay oo qabrigaad usii dhowaanayso walidaalika waxaa weeye xuquuqda bini aadamka la yska ilaaliyo qasbigu waa kabaa'irta dembiyada kuwa ugu waaweyn culimmada fuqahada ah markii ay ka hadlayaan kitaabuulkasbi waxyaalaha ugu yaray ku miaaliyaan oo tusaale ay uga soo qaataan waxaa ka mid a aljuluusu calaa firaashi hayrika bigayri idnihi gogol adigoo aadan gogoshaada ahaynoo qof kale dirin uu leeyahay isagoon kuu idmin ayaad ku fadhiisatay inuu raalli kaaga yahana aadan rajaynayn waa booliyay leeyahay booli sharciga islaamka kasbiyaa la yidhaha balu fiirso kursi asagu uu qofku uu iska leeyahay ayaad uga fadhiisatay oo milkigiisa ah mana kuu idmin ridihiisana ma rajaynaysid oo qof aad isdhex gasheenoo saaxiib aad tihiinoo mucaamalada noocaas oo kale aad isku dhex gasheenna ma ahan waa qasbi waa booli waa xaaraan rofers qasbi wayay leeyihin culimmada fuqahada waman kasaba qofkii booliya maalan maal qofkii booliya maalkaasoo liaxadin axad u sugnaaday lazimahu shaksiga waxaa ku laasimaya radduhu raddulmaali maalkaas celintiisii ayaa waajib ku ah wa arshu naqsihi maalkaas nusqaantiisii gaartay nusqaantaas kabiddeedii ayaa ku laasimay wa ujratu milihi maalkaas isagoo kale ujradiisii ayaa ku laasimaya waa saddex shay saddex shay ayaa ku laasimaysa sheekh wuxuu ku leeyahay raximah ullahu tacaala haddii qofku uu hanti qof uu iska leeyahay uu soo booliyo saddex shayaa ku waajibayo inuu horta hantidii iska celiyo hantidii inuu dib ugu celiyo oo qofkii iska lahaa inuu dib ugu celiyo waxaa kaloo ku laasimaya hantidii haddii dhaawac iyo nusqaanu ay gaartay waa inuu dhaawacii buuxiyo oo uu kabo dhaawacii waa inuu kabo uu buuxiyo dhaawaca kabo maxaa lagala jeedaa waxaa lagala jeedaa maalan gaarigii qofkani uu ka dhacay oo uu ka booliyo gaarigii markuu ka dhacay dhowr bilood uu gaarigii iska isticmaalaya oo iska wadwadanayo gaarigii markii la fiiriyo maalintii uu qaadanayay iyo maantay waxbaa ka nusqaamay markii la fiiriyo waxbaa ka nusqaamay nusqaantaa waa inaad soo kabto sida loo kabayo maxay tahay gaarigan waxaa leeyahay maalintii aad qaadanaysay hala qiimeeyo dad yaqaana loo diro maalintaa hala qiimeyo maalintaa meequu joogay kun dollar u joogay maanta oo intaasoo bilood aada wadatay oo waxay ka nusqaameenna hala qiimeeyo meequu joogaa shan boqol uu joogaa maantana maxaa ka dhacay shan boqol wey marka arshu naqsiga la sheegayo waa tafaawudka qadru tafaawudka maalintii aada qaadanaysay oo gaarigu caafimaad qabay iyo maantoo isagoo dhaawacan oo nusqaansan aada dib u soo celisay inta u dhexayso qiimuhu isbedelay oo hoos u dhacay gaarigii arshu naqsi kaasaa la yidhaha arshu naqsigaasna waajibu kugu yahay masalada saddexaad oo waajib kugu noqonaysa waxaa weye ujratu mathal ujratu mathal ujratu mathal waxaa lagala jeedaa shaygan hadduu ahaa shay isagoo kale la ijaarto oo gaari maalan la ijaarto uu ahaa isagoo kale gawaarida lamida la ijaarto waxaa laleeyahay gaarigan maalintii meequu shaqayn jiray shan bilood aad la maqnayd oo gaarida aada dhacday maalintii meequu soo saari jiray maalintii tusaale ahaan wuxuu soo saari jiray toban dollar uu soo saari jiray tobankiiaa lagugu dhufanaa shan bilood oo gacantaada gaarigu ku jiray intaasoo lacagaa laga rabo ay maseshay gaarigii aad soo celisay cayntiisii arshu naqsigii wax nusqaana oo ka nusqaamay hadday jiraan inaad lacag ahaan usoo celisood buuxiso ujradii gaarigu hadduu shaqayn jiray intii lagugu dhufanayo toban dollar intuu gacantaada ku jiray saddexdaas shay ayaa ku waajib wax walba waa noocaas oo la booliyo fain talifa hadduu talfay oo gaarigii uu yacni shaygii uu talfay shaygii uu qofku booliyey ayaa talfay daminahu shaksigii qaasibka ahaa shaygii uu damaani bimilihi shayga mahalkiisu ku damaani in kaana lahu shaygaas milun mahal hadduu leeyahay shaygii qofku uu booliyey gacantiisuu ku baaba-ay gacantiisii ayuu ku talfay waa inuu mahalkiisii keeno hadduu shaygu mahal lahay mahal maxaa lagala jeedaa mahalka in badan waanu soo tacriifinay ulijeedada laga leeyahay mahal sharciga islaamku wuxuu u yaqaanaa maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza salamu fiihi maa xasarahu kayl waa wixii la beego ama la miisaamo oo salamka ku bannaan yahay baycu salamka uu ku bannaan yahay wixii la beego ama la miisaamo oo baycu salamka ku bannaan yahay ayaa waxaa la yidhahaa mithli ayaa la yidhaha mithli maxaa soo gelaya raashinkiyaa soo gelaya raashinku waa mithli lanna waa la beegaa qeybna waa la miisaamaa marka mithli kaasaa looga jeeda hadduu raashin ahaa wixii uu yacni uu dhacay oo loor yacni beriisa ama loor sonkora ayuu dhacay isagii oo kale soo celi loorkii sonkortaha ken loorkii beriiskaha ken saasaa lala jeeda mahalkiisa ow amase biqiimatihi ama qiimadiisii ayuu ku damaanaa shaygii uu booliyey qiimadiisii in lam yakun lahu shayga mithlu hadduusan mahal lahayn akara maa shaykan ugu badan ayuu ku damaani kaanat qiimadu ay ahayd min yowmi alkasbi boolida maalinteedii laga bilaabo maalintuu booliyey ilaa yowmi talafi ilaa talafka maalinteedii laga gaaro qiimihii uu shaygani soo maray qiimihii ugu badnaa ayuu ku damaani shaygu hadduusan mahal ahayna oo mutaqawid uu yahay ilaa ashyaada ayaa waxaa loo qeybiyaa mithli iyo mutaqawid mithliga kaan hadda soo xadaynay maa xasarahu kaylun aw wasnun wajaaza salamu fiihi mutaqawimin maxaa la yidhaha maa laa yaxsuruhu kaylun aw wasnun walam yajuz fiihi salamu waa wixii aan la beegin oon la miisaamin oo salamku uusan ku bannaanayn mutaqawimaa la yidhaha maxaa ka mid a geelii iyo arigii iyo loodii iyo kuwaas oo dhan mutaqawim lanna wax la beegayo ma aha wax la miisaamayana ma aha geelii iyo arigii iyo loodii mutaqawim haddii marka geel iyo ari iyo baabuur iyo waxyaalaha ay ahaayeen wixiina ay gacantiisii ku talfeen see u damaani wuxuu u damaani shaygiiaa la lacagayna oo la qiimayna maalintii uu talfay iyo maalintii uu soo booliyo soo dhacay inta u dhexaysa qiimihii ugu badnaa waxaa leeyahay neefkan geela maalintii aada dhacday iyo maalintii uu gacantaada ku talfay inta u dhexaysa suuqa sicirka ugu sarreeyuu soo maray alla ugu qiimayna hadda caariyadii fiir marka la qiimeynayo iyo qasbiga uu iskhilaafsan yahay caariyadii qasbiga caariyadii hadda waxaanu soo marnay marka qofku shaygii uu caariyeystay uu gacantiisa ku baaba'o muxuu ku damaanayey shaygani maalintuu talfay qiimaha uu joogay laakiin shaygan aada boolisay ood soo dhacday waa ka duwan yahay caariyadii maalintii aada shaygan soo boolisay iyo maalinta uu talfay oo gacantaada ku talfay qiimihii ugu sarreeyey w qiimihii ugu sarreeyaad ku damaanay faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami shufcati shufcada axkaamteedii ayuu u fasal yahay sheekha fasalkan wuxuu uga hadlay shufcada iyo axkaamta ay iska leedahay shufcada waxaa la yidhaha xaqu tamalukin qahriyin yahbutu lishariiki اlqadiim xaqu tamalukin qahriyin waa xaq qasab lagu milkinayo xaq qasab lagu milkinayo yahbutu u sugnaada lishariiki اlqadiim ninkii shirkada la ahaayo hore xaq u sugnaanayo way oo qasab uu ku milkinayo maxaa ka mid a tusaale ahaan maalan laba qofaa waxay isla lahaayeen hal boos hal boos ayaa laba qof isla lahaayeen labadii qof oo shirkada ku ahaa halkii boos qofaa niskiisii gatay niskiisii ayuu qofu iibsaday niskiisii hadduu iibsaday ninuu ka iibsaday shariigii hore oo meesha markii hore ninkii hore oo iibsaday shirkada la ahaa jiray wuxuu xaq u leeyahay inuu ninkan cusub yidhaaho lacagtiiaan kuu celin meesha iga tag lacagtii aad ka bixisay shufca la yidhaha marka shufco xaqaas marka sharcigaa qofkan siiyey weliba wuxuu sharcigu u siiyey qahri ikhtiyaar ma aha ikhtiyaar ma ahan ma diidi karo qofkaas war anugu booskan waan iibsaday lacagna iima celinaysid ma dhihi karo hadduu qofkani shufcadii uu doonayo u leeyahy anigu shufcan rabaa sharcigaana i siiyey waa inuu meesha lacagtii uu aqbalo booskana kan uu daayo marka shufcada taas uu ula jeedaa sheekhu washufcatu shufcadu waajibatu waa mid waajiba bilkhuldati bisababi اlkhulda isku darashada sababteedii ku waajibtaa duuna aljiwaari derisnimada ka sokay shufcadu kuma sugnaato mana ku waajibto sheekhu wuxuu ku leeyahay shufcadu washufcatu shufcadu waajibatun mid waajibto wey bilkhuldati bisababi اlkhulda isku darashada sababteedii ku waajibtaa yacni wuxuu kala jeedaa shufca waxay gashaa wixii laysku darto maalan boos ayay isla iibsadeen booska hadday isla iibsadeen booskan waa isla leeyihiin waxay isku darteen duuna aljiwaar derisnimada ka sugay derisnimada muxuu kala jeedaa qofka adiga deriska kula ah oo waxba uusan isugu kiin darsanayn adigana booskana degan tahay kana booskuu degan yahay xuduud iyo waxaa idin dhexeeya iyo waa laydin kala cabiray shaqo iskuma leedihin derisaa tiimbis deriskaagii hadduu booskii iibsado ama gurigii uu iibsado qofkii ka iibsaday ma dhihi kartid qasabaan lacagta kuugu celina ma dhihi kartid lanna waa derisnimada shufcada ma gasho shufca waxay gashaa xuquuq mushaaca mushtaraga xuquuq mushtaraga mushaaca xuquuq laysla leeyahay oo haddana isku dhex isku dhex faafsan oon la kala garanayni yani qof walba inta uu leeyahay fii maa shay ayaa shufcadu ku sugnaataa yanqasimu qaybsami kara duuna maa ayuu ladikii ka sokay kuma sugnaato laa yanqasimu aan qaybsami karin waxa la kala shufceysto ood leedahay lacagtiiaan kuu celinayaa iga tag waa wixii qaybsami kara amaa waxaan qaybsami karin shufcadu ma gasho oo waxaan qaybsami karin maxaa ka mid a ka xamaamin sakiirin waa qol yar ama masquul masquul yar ama qol yar oo qof aada shirko ku ahaydeen ayaa qof niskiisii iibsaday kii cusbaa ma dhihi kartid lacagtan kuu celinayo leanna wuxuu wax qaybsami kara mabaaho haddii wuxuu wax laba qaybood loo qaybin karo aysan ahayn layskama shufcaysan karo wa fii kulli maa shay kulligiisay shufcadu gashaa shaygaasoo laa yunqalu aan la rari karin oo min alardi dhulkii ah kalcaqaari hantidii maguurtada ahayd iyo wagayrihi gayri alcaqaar hantidii maguurtada ahayd keyrkeed sheekhu wuxuu ku leeyahy shufca waxay gashaa wixii aan la qaadi karin oo gacanta aan lagu qaadi karin sida dhulkii iyo hantidii maguurtada ah oo dhan dhulkii iyo hantidii maguurtada oo dhan kuwaas bisay gashaa shufco laakiin shufcadu ma gasho wax gacanta lagu qaadi karo oo la qaada ama garabka lagu saaran karo ama gaari la saaran karo shufca ma gasho shufcadu dhulka iyo hantidaas iyo gelima guurtada ah bihamani lacagti ayaana lagu shufceystaa alladii hamankaasoo waqaca calayhi hamanka dushiisa albaycu beecu uu ku dhacay lacagtii ninkii uu ka siiyey hore ayaad u celinay ood ku shufcaysanay waxaad leedahay misuu kaa siiyey ninkan anaa shirka la ahay ninka dhulka kaa iibsaday dhulkan shirkan ku ahayna imisuu qeybtiisa kaaga iibsaday wuxuu iga iibsaday kun dollar kunkii hoo meeshana iga tago lacagtii beecu ku dhacay ayaa looga shufcaysan wahiya shufcadu cala alfawri degdeg ayay ahaatay marba haddii aada maqashay qofkii shirkada booska aada ku ahaydeen inuu iibsaday qeybtiisii isla markii waa inaad ka shufcaysato laakiin adigoo maqlay beecii haddii maalin laba maalmood ka bacdi aada timaado oo tiraa waa kaa shufcaysana xaqaagii wuu dhacay shufcada sharcigu wuxuu u dejiyey si deg dega isla markaad beecii maqashay lacagtii u celi iga guurdhe meesha iga tagdhe hadduu qofku maqan yahana oo markii beeca ninkan shirkada la ahaa qeybtiisa markuu iibsanayo waddankaba waa ka maqnaa qofka see la yeli ilaa shufcadii waxa la yidhi waa deg deg ninkan waddanka uu ka maqnaa isagoo waddanka ka maqanaa ninkii shirkada la ahaa oo qeybtiisii uu iibsaday ama waaba qof xabsi ku jira qof xabsi ku jira oon soo bixi karin haddii daruuradaas ay jirto ama duruufahaas gaarka ay jiraan qofku waxaa shardi ah inuu wakiil soo samaysto wakiil waa inuu samaysto haddii qofku waddanka uu ka maqan yahay waa inuu yidhaaho qofkaasaa iga wakiila shufcadii ha iisoo shufceeyo waa hadduu shufco rabo isagu shufcada hadduu asagu rabo liannahu qofka lacagta bixinayo oo dhahayo meesha iiga guur qofkaas dhinaciisa shufcadu maxay ka tahay jaa-is waajib isaga kuma aha inuu wax shufceysto laakiin kan lacagta loo celinayo haddii la yidhaha lacagtiyaa laguu celinay iga guur dhinaciisa waajibay ka tahay kan dhinaciisa laakiin jaa-is hadduu xabsi ku jirana waa sidoo kale wakiiluu soo dirsana oo usoo shufceeyo fain akharahaa shufcadii hadduu dib u dhigo maca alqudrati awoodda micigeeda calayhaa shufcadii isagoo awooda hadduu dib u dhigo badalat way ka burtay isagoo awoodi kara inuu lacagtii ninka dib ugu celiyo oo ka shufceysto ayuu iska daahdaahay waa ka burtay shufcadii wa idaa tasawaja hadduu guursado imra'atan haweeney calaa shiksin qeyb oo booskii ka mid a hadduu haweeney ku guursado akhadahu shiksigaas qeybtaas ashafiicu kii shufcaysanaya wuxuu ku qaataa bimahri اlmithl mahrulmathal uu ku qaada kii shufcaysanaya yani waxaa lagala jeedaa qofkii aada booskan shirkada aada ku ahaydeen qeybtiisii islaanuu maher uga dhigay markii hore waxay masalada kusoo socotay lacaguu qof ka siiyey ew lacagaad celin jirtay hadda maxaad celinay marka islaantiiaa meeshan ku fadhisaba oo dhahaysa waa maharkaygi oo qofkii booskan kugu lahaa booskan qofkii kula lahaayoo shirkada aada ku ahaydeen qeybtiisii maharu ii siiyey ayay kulada yani ewl lacagaad celin jirta hadda maxaad celinay marka ma dhihi karta islaanta imisuu kaa siiyey maba kala iibsanba maba iibsanba maharahaanay u qaadatay gabadha mahar ahaan ayay u qaadatay maxaad sameyn marka sharcigu markaasoo kale wuxuu kuleeyahay gabadha waxaad u celinay mahrulmathal mahrulmathal u celi mahrulmathal maxaa lagala jeedaa gabadhan gabdhaha la midka ah eedadeed iyo habareeryaalkeeda iyo dadka gabdhaha qaraabada la-ah inta ugu badan maharka laga bixiyo hadduu boqol dollar yahay hadduu kun dollar yahay toban kun oo dollar u yahay inta ugu badan maharka gabdhahan qaraabadeeda inta ugu yani haaliban inta haalibkaah mahar ay ka dhigtaan gabdhaha iyadoo kale ah kaasaa dib ugu celin gabadha maadaama lacagti aan laga siinin booska kaasaad leedahay qaado igana guur meesha wain kaana shufacaau kuwa shufcaysanaya jamaacatan hadday jamaaco fara badan yihiin istaxaquuhaa shufcada way muteystaan calaa qadri اlamlaaki milkiyaalka qadarkoodii ayay shufcada u kala mutaysanayaan ay u kala yeelanayaan muxuu sheeku kala jeedaa jamaaca shufcadii xaq u yeelatay jamaaco ayaa shufcadii xaq u yeelatay oo maalan jamaacadaas waxaa loogula jeedaa saddex ayaa shirko ahaa saddex qofaa booska shirko ku ahaa mid wuxuu iska lahaa kala bar booska niskiisuu ahaa labada qof oo kalena nin walba rubucuu lahaa booska yani markii afar loo qaybiyo ninaa lahaa markii afar loo qaybiyona nin kala lahaa niska soo harana hal ninaa iska lahaa niska soo haray ayaa hal nin iska lahaa qof marka saddexdoodii saaxiibu rubuci ninkii rubaca iska lahaa booska markii afar loo qaybiyo hal qayb qofkii iska lahaa ayaa qaybtiisii gatay oo iibsaday see loo shufcaysanaa marka ilaa laba ninaa maanta u taagan shufcadii laba ninaa u taagan shufcadii waxaa u taagan saaxibu nisfi iyo saaxibu rubuc ilaa laba ninaa rubuc lahayaan idhi nin rubaclaha iska gaday maxaa isku soo haray nin nisla ah iyo nin rubaclaha isku soo haray see u kala qaybsanayaan marka rubacaanay rabaan u kala tartamayaan nin walba inuu shufcaysto ayuu rabaa rubacaan waxay u kala qaybsanayaan sida hantidooda u kala badnayd hantidooda siday u kala badnayd oo ninka saaxiibu niska ah markii saaxiibu rubuc loo fiiriyo imisuu lahaa huluhaanuu lahaa yacni saddex markii loo qaybiyo labo wuu iska leeyahay saaxiibu niska saaxiibu rubucna nasiibkiisu muxuu ahaa saddex markii loo qaybiyo hal u lahay oo booska ku lahaa markii labadooda nasiib laysku fiiriyo oo nis iyo rubuc laysku fiiriyo hadhowna sidii u kala qaadanaya oo wuxuu leeyahay halkan rubuc ayaa naga dhexeeyoon wada shufcaysanaynaah halkan rubuc saddexaan u kala qaybsanaynaa laba anaa qaadanaya lianna owlan kaa hanti badnaa oo saaxiibu nisaan ahaan jira labo anaa qaadanaya adigana hal qaybisaad qaadanay saasay marka u kala shufcaysanaya saasuu kala jeeda wain kaana shufacaau kuwa shufcada qaadanaya jamaacatan jamaaca hadday yihiin istaxaquuhaa shufcadii way muteestaan calaa qadri اlamlaaki milkiyaalka qadarka owla-ka ay u kala shufcaysanayaan الله سبحانه وتعالى